الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaa inoo dembeeyey xadiidkii toddobiyo tobnaad waxaan ka bilaabi doonaa in sha allahu tacaala xadiidka sideed iyo tobnaad oo ka mid ah xadiidka axaadiidta alarbacuun annawawiya alxadiiثu aلthaamin cashar can abi darin jundub bni junaadah wa abi cabdiraxmaan mucaad bni jabalin radia allahu canhuma عن رسuuل اللahi slى الlه عليه وsلم qاal اتq اللaha حayثuma kunta وأتبc السيئة الxasنة تمxuha وkhاliq الناasa بkhلq xasن imaam التirmidي raximah الlah wuxuu ka warinayaa صxaabiga loo yaqaano abi dar magaciisuna uu yahay kunyadiisu abi dar ay tahay magaciisuna uu yahay jundub iبn junaadah iyo saxaabiga kale oo kunyadiisu abi cabdiraxmaan ay tahay magaciisuna uu yahay mucaad ibnu jabal radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi waxay ka warinayaan labadaas saxaabi qaala rasuulku inuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam itaqi illaaha ilaahay ka cabso oo maxaarimtiisa iska ilaali xayumaa kunta meel kastoo aad ku sugan tahay ilaahay ka cabso oo ilaahay ka baq waatbic raacsii asayi'ata xumaanta kaa dhacdaa alxasanata wanaag raacsii oo ka dabagee tamxuhaa way masaxaysaa wanaaggaasa xumaantii masaxaya oo zuulinaya wakhaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin xasanin akhlaaq wanaagsan kula dhaqan waa xadiis markaasi saxiixa imaam tirmidi iyo keyrkiis ayaa wariyey awalan waxaan tilmaami doonaa ruwaadda xadiidka warinaysa labada saxaabi saxaabiga koobaad oo xadiidka warinaya waa abu dar kunyadiisuu caan ku yahay magaciisuna sida markaa uu inoo sheegay mualifkuba waa jundub bnu junaada jundub bnu junaadah daalka jundubna waxaa ku banaan saddex xarako jundub oo daalka la damiyo iyo jundab oo daalka la fadxiyo iyo jundib oo daalka la kasriyo waa muhalathu daal marka junaada iyo jundub labaduba jiimku waa madmuum laakiin jundub daalkiisa waa muhalath sida markaa culimmadu ay tilmaameen magaciisoo dhammaystiran waa jundub ibnu junaada ibnu sufyaan ibnu cubayd ibn waqiica ibnu xaraam ibnu afaar ibnu khifaar oo qabiilkiisa ayaa min bani khifaar ah kunyadaasuu caan ku yahay oo abu dar haddii la yidhaahdo waa markaa waa la garanayaa xilli hore u islaamay oo wuxuu yihi markaa kuntu fi lislaami raabican waxaan ahaa qofkii afaraadoo soo islaamay ayaan ahaa qowl kale wuxuu ohanayaa waxaan ahaa qofkii shanaad oo soo islaamay ayaan ahaa nebiga ayuu la kulmay calayhi الsalaatu wasalaam marka nebigu wuxuu nebigu u yimid nebigaa wuxuu amray calayhi الsalaatu wasalaam inuu qoomkiisa ku noqdo isagoo magaalada maka joogo nebiga la kulmay nebigaa marka wuxuu kula teliyey inuu qoomkiisa ku noqdo oo nebigu wuxuu ku yihi irjic ilaa qowmik xataa yaأtiika amrii ilaa arrinkaygu kuu yimaado oo ku soo gaaro reerkiinni ku noqo kadibna ababudar wuxuu go'aansaday in uu markaasi towxiidka inuu la dhawaaqo reemaka dhexdooda waana fii bidaayat اislaam marka wuxuu ohanaya abudar xadiisku wuxuu ku yaala fi صaxiixayn min xadiis ibn cabaas wuxuu ohanaya abudar waladii nafsii biyadih la asrukhanna biha bayna dahraanayhim ilaah baan ku dhaartay towxiidka waan la dhawaaqayaa dhexdoodaan kala dhawaaqaya kadibna wuu soo baxay oo masjidku yimid masjidulxaraamka markaasaa wuxuu la dhawaaqay biaclىa sawti ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah waa kelima towxiidkii kadibna way isugu yimaadeen oo way garaaceen oo dhulkay dhigeen ilaa cabaas uu ka celiyey wuxuuna u sheegay cabaas markuu ka celinayey war ninka miyaynan garanayn buu yihi ninkani waa min bani khifaar ganacsigiinu markuu shaam u socdana meesha uu sii maro ayay degaan marka haddii dee ninka aadishaan jidgooyay samaynayaan oo safartiinii bay qaadanayaan marka ninka haynagu dilina sidiiba markaasi saasay ku daayeen abbaasna markaasi uu kaga badbaadiyey kadibna wuxuu u soo noqday beledkiisii halkaasuu marka muddo badan joogay ilaa dagaalkii beder uu tegey oo nebigu oo la dagaalamay quraysh oo uxud ay dhacday oo khandaq ay dhacday markaa kadib ayuu markaa nebiga ula kulmay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa saxaabi markaa caan ku ah runta oo waxaa nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam axmed uu warinayo maa aqalat alkhabraa'u walaa adalat alkhadraa'u min rajulin asdaqa min abi dar dhulku muu qaadin samaduna may haraynin nin ka run badan abi dar saxaabiga la yidhaahdo wuxuu ahaa saxaabi cibaado badan maxamed ibn waasic wuxuu odhanayaa nin reer basro ah ayaa markaasi wuxuu aaday umudar oo xaaskiisii ah markuu dhintay kadib ayuu aaday isagoo doonaya bal inuu ka waraysto abudar iyo xaalkiisa inuu ka waraysto kadibna umudar buu u yimid wuxuuna weydiiyey abudar xaalkiisii cibaadaadkiisii buu weydiiyey waxay ku jawaabtay umudar oo xaaskiisii ah kaana nahaaruhu ajmac fii naaxiyatin yatafakar maalintiisii oo dhan waxaa weeyaan guriga meel ka miduu fadhiyeyoo ayuu fadhin jiray isagoo markaa yatafakar wuxuu ka fakerayaa arrinkiis wuxuu noqon doono yani aakhare wuxuu la kulmi doono iyo waxaa dambeeya ayuu markaa maalintuu dhan ka fakeri jiray isagoo guriga dhinac ka mida markaa fadhiya nin zaahida oo caabida oo cibaado badan ayuu ahaa nebiga wuxuu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam laba boqol iyo kow iyo toban xadiiث ayuu nebi maxamed ka wariyey calayhi الsalaaةu wasalaam markii dambe wuxuu ku dhintay meel arabada loo yaqaano arabada oo magaalada madiine u dhow ayuu markaasi ku dhintay saxaabigaas radia اllaahu canhu sanadku markuu ahaa labiyo soddonka hijriga ama kow iyo soddonka hijriga labadaa midkood ayuu markaa ku dhintay saxaabigaas rabada meel la yidhaahdo oo magaalada madiine u dhow saxaabiga labaad oo xadiidka warinaya waa mucaad ibnu jabal magaciisu waa mucaad ibnu jabal ibnu camar ibnu aws ibnu caamir waa ansaari oo saxaabadu ansaar iyo muhaajiriin bay ahaayeen isagu marka waa ansaari kunyadiisu abu cabdiraxmaan weeyaan sida marka mualifkuba uu tilmaamay wuxuu islaamay asagoo dadiisu ay yar tahay oo wuxuu jiray markuu islaamay lix iyo sideed iyo toban sano ayuu markaa kusoo islaamay manaaqib fara badanna waa leeyahay nebigu waa ammaanay calayhi الsalaatu wasalaam oo nebigu wuxuu yihi aclamu ummatii biاlxalaali wاlxaraam mucaad ibnu jabal ummadayda waxaa xalaashii xaraamta oogu badiya saxaabiga loo yaqaano mucaad ibnu jabal imaam axmed iyo imaam tirmidi iyo ibnu maajah dhammaantood xadiidkaasi way soo saarayaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u diray yeman ayuu u diray wuuna la dardaarmay nebigu wuxuuna ku yihi nebigu markuu la dardaarmayey yaa mucaad inaka casaa an laa talqaanii bacda caami haada waxaa dhici karta mucaadow sanadkan kadib inaadan ila kulmin baa dhici karta walacalaka tamuru bimasjidii haada wa qabrii waxaa dhici karta inaad soo marto masjidkayga iyo qabriga macnaa anoo maqan oo geeriyood inaad timaado ayaa dhici karta kadibna mucaad waa markaasi waa ooyey oo nabiga geeridiisaas usii tilmaamay waa ka murugooday marka kadib nabig wuxuu u sheegay ina awlى الnaasi biya اlmuttaquuna man kaanuu waxayثu kaanuu dadka waxaa ii mudan waxaa markaa kuwa ilaahay ka cabsada meel kastoo marka ay ku sugan yihiin nebigu waa talooyinka uu siiyey waxaa ka mid ahaa isagoo nabigu la khitaabayo mucaadow waan ku jeclahay ha ka tegin salaad kasta marka aad ka baxdo dikriga allahuma acinnii calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik yaa mucaad wallaahi inii la uxibuk ilah baan ku dhaartay mucaado waan ku jeclahay nebigaa ohanaya alayhi salatu asalaam laa tadacana dubura kuli salaat yani ha ka tegin salaad kasta markaad ka baxdo inaad tiraahdo allahuma acinnii calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika marka saxaabi wuxuu ahaa ka mid ah min culamaai الsaxaaba ayuu ka mid ahaa wuxuu xanuunsaday markuu ku dhacay xanuunkii daacuunkii la ohan jiray camwaas magaalo ku taala shaam ayaa xanuunka daacuunka ka dhacay daacuun noocaas ayaa ka dhacay marka saxaabo badan baa ku dhintay abu cubayda ibnu jaraax baa ka mid ahaa isagaa ka mid ahaa saxaabo badan ayaa markaa ku dhintay marka wuxuu ku dhintay daacuunkaas ayaa dilay marka wuxuu dhintay isagoo dadiisu ay yar tahay saddexiyo soddon sano jir isagoo ah saddex soddon sano jir isagoo ah ayuu dhintay yani wuu yaraa markaas sanadkuna wuxuu ahaa sanadkii siddeed iyo tobnaad oo hijriga ayuu dhintay bimacnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam toddoba sano ayuu ka dembeeyey xagga geerida wuxuuna ka wariyey boqol toddobiyo konton xadiid ayuu nebi maxamed ka wariyey calayhi salaatu wasalaam marka saxaabada xadiidka warinaya waa labadaas saxaabi xadiidku waa xadiid cadiima waa xadiid weyn wuxuu oranayaa sheekha loo yaqaano aljurdaani addimyaati oo ka mida culimmada sharaxday arbiciinka wuxuu oranayaa hada alxadiidu xadiidu cadiim xadiidkani waa xadiid weyn wa qaacidaة min qawaacid اddiin waana tiir ka mida tirarka diinta wuxuuna koobsaday calى ثalaaثaةi ashyaa saddex arrimood buu xadiiskani koobsaday kow xaq illaahi wa xaq اlmukalaf wa xaq اlcibaad saddexdaa qodob buu koobsaday xadiidkani xaq ilaahi ilahay xaqiisa oo maxay tahay taqwa allah ilahay laga cabsado xaq ilahi ilaahay wey ilahay laga cabsado xaq ilmukalafna waxaa weeyaan in marka uu xumaan sameeyo qofkii uu wanaag ka dabageeyo qofku asagaa ka faa'iidaya markay xumaan ka dhacdo inuu wanaag ka dabageeyo wuxuu sababayaa markaas in xumaantii laga masaxo marka waa addoonku waa naftiisa xaq ay leedahay xadiisku waa tilmaamayaa qodobka saddexaad oo xadiidku tilmaamaya waxaa weeye xaq ilcibaad addoommada xuquuqdooda oo ah wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka kula dhaqan dhaqan markaa wanaagsan saddexdaa arrimood ayuu markaa xadiidkani koobsaday oo xadiid markaasi cadiim ah weeye xadiidku wuxuu nebigu dardaarmay calayhi salaatu wasalaam oo labadaas saxaabi mid kastooo ka mid ah uu kula dardaarmay ilahay inuu ka cabsado markay culimmadu fasirayaan taqwa allah xagga luqada ama attaqwa xagga luqada waxay ku fasiraan waxaa weeyaan itikhaadu wiqaayatin wa xaajizin yamnacuka wa yaxfaduka mima takhaafu minhu waxaa la yidhaahdaa taqwa xagga luqada inaad samaysato wiqaayo iyo gaashaan gaashaankaasoo kaa ilaalinaya waxaad ka cabsanayso hadihi taqwa fi luga taas taqwa la yidhaahdaa inaad samaysato wiqaaya iyo gaashaan kaa ilaalinaya oo kaa difaacaya waxaad ka cabsanayso xaggaas waa xagga luqada xagga markaa la tacriifinayo sharcan waxaa lagu tacriifiyaa tacriif aan kaa ka fogeyn oo ah an tajcala an yajcala alcabdu baynahu wa bayna maa yakhshaahu min rabbih min ghadabih wa sakhatih wa ciqaabih wiqaaya taqihi min dalik oo muxuu noqonayaa waxaas uu samaysanayo wiqaayada uu samaysanaya muxuu noqonayaa waxaa weeyaan ficlu طaacaatih waijtinaabu macaasiyih wiqaayada uu samaysanayo oo asaga iyo cadaabka ilaahay waxaa u dhaxeeya oo kala celinaya waxaa weeyaan wixii ilaahay u amrayna inuu sameeyo wuxuu ka reebayna inuu markaasi ka haro ibnu rajab alxambali raximah اllah oo sharaxday arbaciinka wuxuu oranayaa lafdiga taqwa inta badan waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha muxaramaadka oo laga dheeraado laga fogaado ayaa loo isticmaalaa taqwa waxaana macnaha tusinaya abu hurayra ayaa waxaa la weydiiyey taqwa maxay tahy nin baa weydiiyey ma hiya taqwa abu hurayra ninkii su-aashaa weydiiyey wuxuu ugu jawaabay weligaa ma martay waddo qodax leh wuxuu yidhi ha wuxuu maxaad samaysaa markaa waddadaa maraysid wuxuu yidhi markaasi markaan arko qodaxda waa dhinac baan ka maraa oo waan ka leexdaa waan iska ilaaliya yacni meeshan cagta dhigayaan marka hore si fiican isaga eegaa kadibna qodax hadda ii muuqatona waa dhinac baan ka maraa marka yacni macnahaas ayaa haaliba in loo isticmaalo lafdiga taqwa oo ah ilaahay muxaramaadka waxyaala naga reebay in markaasi aan ka dheeraano oo aan ka fogaano macnahaas abu hureyre uu tilmaamay nin loo yaqaan ibn muctaz ayaa gabay ka dhigay oo wuxuu oranayaa khali dunuuba صغيiرhا وكبيiرhا ذاka التقى waxaa iska ilaalisaa ذuنuubta iska ilaali teeda yar iyo teeda waaweyn iska ilaali kaasa all ka cabsi ah markaad iska ilaaliso wuxuu ilahay kaa reebay kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba waxaad la timid all ka cabsi baad la timid wuxuu yihi واصنع كamاaشhin فوقa أرضi الشhawki يحdر ma yarى waxaad samaysaa sida uu sameeyo yacni nin markaasi maraya meel qodax leh nin marayoo kale siduu sameeya samee oo cagtiisa de meel si miisaaman ayuu u dhigaa meel huba mooye meel kale ma dhigo lagu ogaya meesha inay tahay meel qodxa leh meel huba mooyaane meel kale ma dhigo wuxuu ku soo gebagabeeyey laa taxqiranna sagiirata ina aljibaala min alxasa ha yaraysan dembi yar ha fududaysan oo waa yaryahay ha u samayn maxaa yeelay ina aljibaala min alxasa buurahan waa weynba de maxay ka samaysan yihiin quruurax iyo markaasi dhagxaan yaryar ah ayaa lasaga keena marka macnuhu waxaa weeye waxyaalaha yaryarka ama dunuubta yaryarka haddii aad fudaysato way isbiirsanaysaa markay isbiirsatana de dembi weyn ayay noqonaysaa culimaduna way waxay yidhaahdaan laa tandur ilaa sigari اlmacsiya walaakin indur ilaa man casayt ha eegin dembigu inuu yar yahay lakiin waxaad eegtaa cidda aad caasinayso waxaad ogaataa inuu yahay alla markaa qawi ah alla markaa qadiir ah alla markaasi casiiz ah taa markaasi garo waxay kaloo culimadu yidhaahdaan laa sagiirata maca alisraar walaa kabiirata maca alistikfaar yacni dembiga yar haddii la joogteeyo la daa'imo kabiiru isku bedelaya laa sagiirata laa markaasi laa sagiirata maca alisraar sagiiro ma jirayso haddaad joogtayso bimacnaa kabiiru isku bedelayaa weeye walaa kabiirata maca alistikfaar kabiiradiina haddii laga toobad keeno laga soo noqdo meesha way ka baxaysaa oo markaasi way baaba'aysaa marka lafdiga ataqwa macnahaas ayaa markaasi loo isticmaalaa qur-aanka waxay ku soo aroortay lafdiga taqwa saddex macne ayay ugu soo aroortay macnaha kowaad waxaa weeye lafdiga taqwa in loo jeedo alkhashyatu walheyba ilahay in laga hibaysto oo markaasi laiska ilaaliyo macnaha qur-anka waa ugu soo aroortay wاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah yani ka cabsada oo ka hibaysta maalin ilahay xaggiisa lidin celin doono uma tuwafaa kulu nafsi ma kasabat naf kastana waxay kasbatay loo oofin doono macnaha way ku timid waxay kaloo ku timid bimacna الطaaca wاlcibaada ilahay oo la aطeeco oo loo cibaadaysto ya ayuha اladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaati wuxuu ku fasiray cabdullahi bn cabaas aطiicu اllaha xaqa طaacatih itaqu اllaha wuxuu ku fasiray aطiicu اllaha xaqa طaacatihi marka macnahana qur-aanka waa ugu timid ilahay in la aطeeco oo la caabudo kadalika mujaahid ibn jabr oo ka mid ah min aimati اslf wuxuu oranaya markuu taqwada fasirayo wa an yuطaaca falaa yucصى wa an yudkara falaa yunsى wa an yushkara falaa yukfar alla ka cabsi waxaa la yidhaahdaa ilahay in la aطeeco macnaha ibn cabaas buu asaguna markaa ku socdaa alla ka cabsi waxaa weye ilahay in la aطeecoon la caasinin ko waa in ilaahay mar kasta la xusaayoon la ilaawin oo la halmaamin ilahay xuskiisa waa midda labaad waa midda saddexaad ilahay in loo mahadnaqo oo nicamka nacamka uu ku siiye aad ka mahadnaqdo oodan markaasi ka gaaloobin waa macnaha labaadoo loo isticmaalo weye macnaha saddexaadoo taqwo qur-aanka u isticmaala waxaa weeye qalbiga in laga nadiifiyo dunuubta iyo macaasida in laga nadiifiyo waman yuic illaaha warasuulahu wayakhsha allaha wayataqi qofka ilaahay aeeca rasuulka aeeca oo ilaahay ka cabsado wayataqi yataqi maxaa loo jeedaa an yunazih qalbahu can اdunuub dunuubta ka nadiifiya qalbigiisa waman yuic illaaha warasuulahu wayakhsha allah wayataqi faulaaئika hum اlfaa'izuun taqwadu waxay leedahay fawaa'id iyo fadaa'il fara badan oo qofka markaa muttaqiga oo ilaahay ka cabsanaya uu ka faa'iideeyo waxaa ka mid ah inay tahay sababun lidukhuuli اjanna sabab jannada lagu galo inay tahay qofku hadduu ka dheeraado waxyaalihii muxaramaadka ahaa waxyaalihii ilahay u amrayna uu la yimaado waxay u sababaysaa arrinkaas janno inuu helo qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay tilka aljanna allatii nuuriثu min cibaadina man kaana taqiyan taasi waa jannadii taasoo aan dhaxal siinayno addoommadeenna man kaana taqiyan kii taqiga ahaa marka waa sabab aad jannada ku heli kartid weeye alla ka cabsigu waxaa ka mid a waxyaalaha laga faa'iidayo inay tahay sabab ilahay uu kugu jeclaanayo sabab ilahay uu kugu jeclaanayo ayay noqonaysaa balaa man awfaa bicahdihi waاtaqaa faina allaha yuxib اlmuttaqiin qofka ilaahay ballankiisa uufiya ballanku ilaahay la galay oo ah ilaahay keligii inuu caabudo oo shirki uusan u samayn qofka uufiyaa ballankaas oo ilaahay ka cabsada muxuu ka faa'iidayaa faina allaha yuxib lmuttaqiin ilahay mutaqiinta waa jecelyahy bimacna ilahay waa ku jeclaanayaa weye ilahay waa ku jeclaanayaa oo ilaahay jacaylkiisaad ku helaysaa alla ka cabsigiisa inaad ka cabsato waxaa ka mid a fawaaidda alla ka cabsigu uu leeyahay in lagu furo barakaadka cirarka iyo kuwa dhulalka in lagu furo ayay sababaysaa alla ka cabsigu qur'anka alle wuxuu noogu sheegay walow ana ahla اkitaabi walow ana ahla اlqurى aamanuu waاtaqow lafataxna calayhim barakaati min aلsamaaءi wاlardi kuwa markaasi ku nool magaalooyinka haddii marka ilahay ka cabsan lahaayeen hadday alla rumayn lahaayeen oo ay ka cabsan lahaayeen waxaan u furi lahayn barakaadka cirarka iyo kuwa dhulalka ayaan u furi lahayn marka waa sabab lagu helo in lagu furo barakada samada iyo irka dhulalka labaduba walow ana ahla اqurى aamanuu waاtaqow lafataxna calayhim barakaati min aلsamaaءi wاlardi waxaa ka mida fawaaidda laga helayo iyo fadaaisha ay leedahay alla kacabsigu ilaah baa la jirkaaga ah oo macaaga ah oo kuu gargaaraya oo ku garab istaagaya mar hadduu ilahay macaaga hadduu yahayna dee yaad ka cabsanaysaa ina allaha maca aladiina اtaqow wاladiina hum muxsinuun ilah baa ohanaya ilahay wuxuu la jiraa kuwa ka cabsada iyo kuwa markaa muxsiniinta oo samafalayaasha ah ilaah baa la jirkooda ah kadalika alla wuxuu ohanaya subxaana watacaala wاtaquu اllaha wاclamuu ana allaha maca almuttaqiin ilahay ka cabsada waxaadna ogaataan ilaahay inuu markaa la jiro kuwa markaasi ilahay ka cabsada qataada oo macnaha fasiraya wuxuu ohanayaa man ytaqi llaaha waman ytaqi اllaaha yakun macah qofka ilaahay ka cabsada ilahay la jirkiisu ahaadaa waman yakun illaahu macahu famacahu اlfi'aة alatii laa tuqlab haddii ilahay la jirkaaga uu yahay oo ilahay uu kula jiro la jirkaaga waxaa ah koox aan laga adkaanin wاlxaarisu اladii laa yanaam waardiye aan weligii seexanayn baa kula jira wاlhaadi aladii laa yadil mid ku hanuurinaya oo marna aan lumaynin ayaa la jirkaaga ah marka maciyat ullaahi ayaa markaa lagu helaa waxaa lagu helaa alla kacabsiga arimahaaga kuwa adduunya kuwa aakharaba ilahay inuu ku fududeeyo taysiir umuur baa lagu helaa qur-anka alle wuxuu noogu sheegay waman yataqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran qofka ilahay ka cabsadaa ilahay arrinkiisa wuxuu ka dhigaa mid fudud marka taysiir umuur waxaa lagu helaa cabsida ilahay baa lagu helaa waxaa ka mid a fawaaidda laga helayo waa sahay la qaato midda ugu fiican adduun iyo aakharaba sahay qofka uu qaato midda ugu fiican waa ilahay laga cabsada weeye watazawaduu faina khayra الzaadi الtaqwى wاtaquuni ya اlalbaab ayib watazawaduu war sahay qaata faina khayra الzaadi sahay waxaa ugu khayr badan waxaa sahay laga sahay qaato attaqwى alla ka cabsi ninka shaacirkan waa tuu lahaa tazawad min الtuqى fainaka laa tadri ida janna leylu hal taciishu ila اlfajri ka sahay qaada alla ka cabsiga maxaa yeeley adu ma ogid fainaka laa tadri adigu ma ogid markaasi waagu intuu ka bareeyey ma noolaanaysaa mase ma noolaanaysa ma ogide alla ka cabsiga ka sahay qaado tazawad min الtuqى fainaka laa tadri adigu ma ogid ida janna leylu habeen hadduu kuu madoobaado hal taciishu ilى اlfajri ilaa waaga berigiisa ma noolaan ma ogid idan sahay qaado marka sahay qaado waxaa ka mid ah fawaaidda laga helayo waxaa weeye alla ka cabsigu waa khayru libaas labis la qaato labis lagu labisto waxaa ugu fiican alla ka cabsi alla wuxuu wa libaasu taqwى dalika khayr dharka markaa taqwada kaasaa fiican labis lagu labisto waxaa ugu fiican alla kacabsi ayaa ugu fiican ninka shaacirka wuxuu lahaa id maru id almarءu lam yalbas ثiyaaba min الtuqى taqalaba curyaana wain kaana kaasiyan yacni qofku haddii markaasi uusan ku labisan dhar alla ka cabsa hadduusan ku labisan id ilmaru lam yalbas iyaaban mantuqa taqalaba curyaana wain kaana kaasiyan qof qaawan weeyaan xataa hadduu dhar qabo xataa hadduu dhar soo qaato waa qaawan yahay qofka hadduusan labis alla ka cabsi soo qaadan wa khayru libaasi ilmari taacatu rabbihi labis qofku uu qaatana waxaa u fiican ilahay inuu ateeco walaa khayra fi man kaana lilaahi caasiyan qofka ilaahay caasiya kaasi khayr kuma sugna marka waa fawaaidda laga helayo marka all kacabsiga way badan yihiin laakiin waa wax ka mida weeyaan xadiidku marka wuxuu noo tilmaamay yani itaqi اllah oo nebigu kula khiطaabay saxaabadaasi mid kastoo ka mid ah itaqi اllaaha xayثu maa kunta ilaahay ka cabso meel kastoo markaasi aad ku sugan tahay xayثu maa kunta waxaa laga qaadanaya yani meel kastood ku sugan tahay iyo xaalad kastood ku sugan tahay ilaahay ka cabso haddaad tahay keligaa ilaahay ka cabso haddii markaa cid kale aada la joogto ilaahay ka cabso waxaadna ogaataa ilaahay mar kasta inuu ku taalacanayo oo kula socdo ogow ina allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay waardiyu idinka yah waa ku ilaashanayaa oo kuu jeedaa adugu haddaada arkayn asagaa ku arkaya oo ku taalacanaya bal qalbigaaga waxaa ku jiro alla ogya wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsu waxaa naftiisa ku sheekaysanayso qofka waa la soconaa wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid aayaddan markuu fasiraya ibnu kaiir in allaha kaana calaykum raqiiban wuxuu odhanayaa aayaddaasi waa irshaad iyo hanuunin ilaahay uu ku hanuunaya addoommadiisa iyo amar uu markaasi uu amrayo inay ilahay iska jiraan oo iska ilaaliyaan maadaama ilahay uu ku ilaalinayo oo kula socdo waxbaysan ka qarsoonayn arrinkaaga isilaali oo waxaad samaynayso iyo waxaad ku hadlayso intuba markaasi la soco selafkuna ridwaan ullahi calayhi arrinka ku saabsan muraaqabada ilaahay aad bay markaasi ay u ilaalin jireen oo hadallo badanna waa laga soo wariyaa qaarkood waxaa laga soo wariyay inay yidhaahdeen yani markaasi itaqi illaaha an yakuuna ahwana naadirina ilayk ilaahay ka cabso oo ilaahay ha ka dhigin kuwa ku eegaya midka oogu liita ha ka dhigin waay waxaa dhici karta qof baruu keligiis yahay wuxuu doona inuu sameeyo wuxuu doonana ku hadlo dee ilaah baa ku arku daalacanaya ku jeeda waxaa dhici karta dadku markuu qofku la joogo inuu isilaaliyo oo hadallo fiican ku hadlo oo ficil wanaagsan uu sameeyo oo daahir madhar wanaagsan inuu muujisto marka wuxuu tilmaamayaa yacni ilaahay ka cabso oo ilaahay ha ka dhigin kuwa ku eegaya midka oogu liita oo aadan iska ilaalinaynin arrinkaa iska ilaali bay ilahay xaalkaas waa ku jeedaa mid kale wuxuu oranayaa ina alkhaasira man abdaa linnaasi saalixa camalih wabaaraza bilqabiixi man huwa aqrabu ilayhi min xabli اlwariid qofka khaasirka oo khasaaray waa midka dadka u muujistay camal qurux badan u muujistay rabbi subxaanahu wa tacaalana u muujistay camalkiisa kii ogu xumaa isagoo ilaahay waxaa weye markaasi uu dhow yahay oo ula socdo xaalkiisa marka xayumaa kunta xaalad kastood ku sugan tahay iyo meel kastood ku sugan tahay ilaahay ka cabso jimlada labaad waxaa weeye waatbic asayiata alxasanata tamxuhaa waatbic raacsii asayiata xumaanta alxasanata wanaag raacsii tamxuhaa way masaxaysaa tamxuhaa culimadu yani laba macnoba waa ku fasireen tamxuhaa waxaa loo jeedaa yani wanaagga aada samaysay ayaa waaa wuxuu sababayaa in la masaxo xumaantii kaa dhacay xaggee laga masaxaya marka waxaa laga masaxayaa malaa'igtii kaa soo qortay camalkan xun warqadihii ay siteen baa laga masaxaya sidaa waa ku fasireen ay min suxuf imalaa'ika qaar kale waxay ku fasireen tamxuha waxaa loo jeedaa inaan lagu qaban aakharo oo xumaantii aada samaysay haddaad wanaag ka dabageyso aakharo lagu qaban mayo oo wanaaggan aad samaysay baa wuxuu sababaya inaan lagu qaban labada markaa culimadu way ku fasireen tamxuhaa in loo jeedo marka wanaagga aad samayso xumaantii kaa dhacday ayuu markaasi masaxaya waxaana tusinaya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam nin baa u yimid ninkaasi wuxuu u sheegay xadiisku wuxuu ku yaalaa yani waa xadiis saxiixa fi saxiix الbukhaari ninkaasi nebiga wuxuu u sheegay inuu qof dumara dhunkaday oo ajnabi ka ah so allow qof dumara dhunkaday ajnabiga ah waxaa soo degtay aayaddan waaqim الsalaaةa طرفay الnahaari wazulafa min اleyl ina اlxasanaat yudhibna sayi'aat salaada oog labada dhinac oo maalintii labada gelin oo maalinta salaadaha ku jira oog iyo saacada habeenkii ah xasanaadku waxay tagsiiyaan sayi'aadka yan haddaad salaaddii la timaado oo salaadaha aad tukato man waxa weeyaan sayi'aadkii waa lagaa masaxaya nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam ninkii baa su-aal weydiye wuxuu yihi aliya haada ma keligay baa leh an hadda anaa kuu imid oo markaa kuu sheegay arinka igu dhacay inaan qof ajnabiga aan dhunkaday oo macsiyada aan sameeyey kadib aayaddana soo degtay maana aayaddu igu koobanta nabigu wuxuu yihi alayhi الsalatu wasalaam lijamiici ummatii kulliha may ummadaydo dhan baale ummaddaydao dhan qof kastaoo xumaan sameeya haddii wanaag ula yimaado lanna salaadaho la tukado waa wanaag ayib salaadaho la tukado waa xasanaad weeye qofka xasanaad baa looga qoraya marka xasanaadka lagu qoray ayaa meesha wuxuu tirtirayaa sayiadii kaa dhacday marka saxaabiga wuxuu weydiiyey arrinkani maanuu igu kooban yahay mase waa arrin caam ah oo cid kastoo xumaan samaysaa hadday wanaag ka dabageyso waa laga masaxaya nabi wuxuu alayhi الsalatu wasalaam lijamiici ummati kullihim ummaddeedo dhan weeyaan marka wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa macnahaas ayaa markaasi ku sugan qofku hadduu xumaantii uu sameeye wanaag ka dabageeyo waxaa markaasi waa loo dhaafayaa xumaantaasi waxay haddaba culimadu is weydiiyeen xasanadaa la sheegayo xadiidka lagu sheegayo ma toobadii baa ma toobad baa mase waa wax ka weyn toobadda oo toobadda kuma koobnee camal saalix o dhan qofka hadduu la yimaado sayi-adii waa laga masaxaya laba qol ba culimadu ka leeyihiin qolo waxay leeyihin xasanada lagu sheegayo xadiidka waa atawba marka wa atbici sayi'ata alxasana markaad sayi-a iyo xumaan kaa dhacdo wanaag ka dabagey macnaa toobadkee weeye tamxuhaa toobadaasaa masaxaysa taana waa shay macruuf ah oo adilo badan ay sheegtay in qofkii haddii toobad ula yimaado ilaahay u ballan qaaday inuu dembigiisii u dhaafayo ilaa man taaba wa aamana wa camila camala saalixa fa ulaaئika yubadilu اllahu sayi'aatihim xasanaat alla wuxuu ka soo warramay dad markaa kabaa'ir sameeyey oo markaa waxaa weeyaan kabaa'ir waaweyn la yimid dil iyo markaa shirki iyo zino markaase alla wuxuu ka dambeysay ilaa man taaba waladiina laa yadcuuna waxaa laga warramayey cibaad الraxmaan waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar waa kuwa ilaah kale aan caabudin oo ilaah kale aan baryin weeye cibaad الraxmaan والذiina laa yadcuuna maع اllahi ilha akhar walaa yaqtuluuna النafsa alatii xarama اllahu ila bاxaq waa kuwa naf ilaahay ka xarimay aan dilaynin walaa yznuun waa kuwaan zinaysanayni haddaba kuwa afcaashaa sameeya abaalkood muxuu yahay waman yafcal dalika yalqa ahaaman xumaanaha lasoo sheegay qof kastaoo sameeya dembiye waaweyn buu la kulmaya yudaacaf lahu اlcadaabu ywma اlqiyaama waxaa loo labanlaabayaa cadaab iyo ciqaab maalinta qiyaama ayb waxaa laga dambaysiiyey ilaa man taaba xumaanta midka sameeya yani cadaab wuxuu ka badbaadayaa hadduu toobad la yimaado ilaa man taaba wa aamana wa camila camala saalixan kuwaa marka abaalkood muxuu noqonayaa fa ulaaئika yubadil اllahu sayi'aatihim xasanaat ilahay kuwa wuxuu ugu bedelayaa sayi'aadka ay sameeyeen oo dunuubtaasi shirkigaas zinadaas qatligaas ilahay wuxuu ugu bedelayaa xasanaat xasanaad buu ugu bedelaya halka marka waxay nooga muuqanaysaa toobad haddii lala yimaado in markaasi qofkii markaa dembigiisi loo dhaafayo marka xasanada xadiisku sheegay waa tawba culamada qaar baa ku fasiray culamada qaarna waxay leeyihin maya way ka caamsan tahay tawba tawbad way ka caamsan tahay oo waxa dembiga lagu masaxo toobad keliya maaha waxa dunuubta qofka ka masaxaa toobad keliya maaha adilo badan waxay noo sheegtay acmaal fara badan oo haddii lala yimaado qofka dunuubtiisa laga masaxayo marka xasanada la sheegayo towbad way ka caamsan tahay waa shay guud oo acmaasha adiladu sheegtay qofka hadduu la yimaado dembigii waa laga masaxaya waxaa ka mid ah acmaasha la sheegay in dunuubta lagu baabi'inayo lagu tirtirayo salaada iyo weysada wuxuu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam alaa adulukum calىa maa yamxu اllahu bihi اlkhataaya wayarfacu bihi darajaat miyaana idin tusaynin wax markaa ilaahay uu ku dhaafayo dembiga darajaadkana uu ku dalacsiinayo saxabad waxay dhn ha rasul alla noo sheeg wuxuu nabigu yhi alayhi الsalaatu wasalaam isbaaqu اlwuduc calى اlmakaarih in weysada lagu xeldheeraado xiliga naftu ay dhibsanayso weysada sida xiliga qabowga oo kale uu jiro kale wa karaة اkhuطى ilى اmasaajid in in badan loo socdo oo loo tallaabsado masaajidda xaggooda dunuubta lagu tirtiraa waاntidaaru الصalaaة bacda الصalaaة inaad salaad sugto salaad kale kadib fadalikum الribaaط fadalikum الribaaط fi saxiixi muslim waa xadis ku sugan yahay marka muxuu inoo sheegaya nebigu alayhi الsalatu wasalaam in dunuubta lagu masaxayo oo darajaad qofka loogu dalacsiinayo qofka arrimaha la yimaadaa midda koobaad qofka waysada ku xeldheeraadaa xaalka naftu ay dhibsanayso qofka masaajidda aadaa in badan duhurkii casarkii maqribkii cishihii salaaddii subax qofka salaadaha sugaa oo markuu mid tukado midda kale u sugaa markaa meeshii uu markaa ku tukaday taa ashar dheeraadana way leedahay nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salatu wasalaam qofka halkaa fadhiya meeshuu ku tukada iska fadhiyaa malaaig baa waxay leedahay allahuma kfir lahu allahuma raxmu ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahu u naxariiso maa lam yuxdid inta uusan xadad la imaanin oo halkaa uu fadhiyo maantaba halkii uu ku tukaday hadduu fadhiyo malag baa wuxuu leeyahay allahuma kfir lahu allahuma arxamu ilahu dembigiisa dhaaf ilahu naxariiso marka waxay ka mid tahay salaada iyo weysadaasba waxyaalaha qofka dembigiisa lagu masaxayo kadalika waxaa kamid inoo sheegtay bisha ramadaan qofka sooma una sooma inuu ilahay ajar kaga sugayo nabg wuxuu yh alayhi الsalaaةu wasalam man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbi qofka marka ramadaan sooma isagoo ilaahay rumaysan ilahna ajir kaga sugaya sidaa qofka u soomaa dembigiisii hore o dhan waa laga masaxa qofkaas kadalika nebig wuxuu inoo sheegay alayhi الsalatu wasalam gaar ahaan leylat اlqadriga qofka habeenkaa si gaara u istaagaa oo ilahay u cibaadaystaa in dembigiisa la dhaafayo mن قاm ليلة الqدر إيmانا واحtiصاaبا غفira lahu ma تqdma min dنbi kadalika qofka xaj la yimaada isagoo wax markaa fisqi ah iyo xumaana aan kula imaanin in dembigiisii hore laga masaxayo nabigaa inoo sheegay man xaja falam yrfث maن xaja لilaahi falam yrfث وlam yfsuq rajaca ka yوم waladته umuh wxuu ku yaal marka fi صaxiix الbukhaarي qofka xaj ilahay dartii usoo xajiyaa oo aan la imaan rafdi iyo fisqi toona wuxuu soo noqdaa maalintii hooyadii ay dhashay siduu dembiga ka ahaayoo kale asagoo lamida ayuu markaa soo noqonaya marka culamadu laba qowl bay ka leeyihiin xasanada markaasi lagu sheegay xadiidka oo laga dabageynaya sayi'ada ma towbadba mase waa wax markaa ka caamsan marka culamo badan waxay tilmaameen in markaa ay tahay xasanadan la sheegayo wax ka caamsan towbada wax ka caamsan inay tahay toobad keliya aysan ahayn oo biduuni towba markaa in lagu dhaafi karo dembigii laakiin culamada qaar baa ohanaya dembiga biduuni towba lagu dhaafayo waa sakaairta weeye waa sakaairta weeye amaa kabaa'irtu towbad bay u baahanta sababt maxay tahay haddii kabaa'irta la dhaafayo biduuni towba haddii la dhaafayo dee xuduudda lama sharciyeeye xuduudda laleeyahy qofku waa lagu tahirayaa sidii qofkii zinaystay in la rajmiyo hadduu muxsan ahaa guur soo maray muxsan hadduu guur soo maray kii wax dilay in la dilo haddii ay ku filan tahay acmaal iyo markaa khayraad lala yimid keliya hadday ku filan tahay lama jideeyeen xuduuddaas marka inaysan ku filnayn bay culamada qaarkood ku tageen culamada qaarna waxay leeyihiin maya way ku filan tahay qofka acmaasha hadduu la yimaado way ku filan tahay acmaashaas oo qofka dembigii sagiirkii iyo kabiirkiiba waa lagaga dahiraya waxayna soo qaateen xadiidkii tilmaamayey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam salaadaha shanta wuxuu ku tilmaamay oo ku sifeeyey inay la mid yihiin webi gurigaaga hortiisa maraya oo qofkii shan jeer maalintii uu ku mayranayo wuxuu nebigu weydiiyey qofka shan jeer maalintii ku mayranaya tuga ama webiga hortiisa maraya hal yabqaa min daranihi shay qofkaas uskagiisii wasakdiisii wax ma ka harayaan la wuxuu nebigu sheegay calayhi الsalatu wasalaam saas oo kale ayay salaaduhu qofka oga dahirayaan xumaantiisa marka haddii wanaagyaalkan iyo acmaashan saalixa oo la samaynayo haddii aysan dahiraynin dunuubta iyo kabaa'irta nebiga kuma sheegeen inuu qofkaasi la mid yahay qof shan jeer maalintii maarto isagoo qofkaasi dee sitaa dunuub waaweyn miyaa la odhan lahaa qofkaasi waa qof shan jeer maalintii maarto miyaa la odhan lahaa waa maya waxaa ka muuqanaysa marka inay acmaashaasi ay dahirayaan qofkii marka waa laba qowl marka culimadu ay kala yihiin ayb marka qaybta labaad oo marka xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa waadficu sayiata xasana tamxuhaa in markaasi sayiadii iyo dembigii laga dabageeyo xasano xasanadaasna markaasi ay markaasi mayrayso oo ay masaxayso juska ugu dambeeya xadiidka wakhaaliq الnaasa bikhuluqin xasan nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu amray dadka in lagula dhaqmo akhlaaq wanaagsan in lagula dhaqmo wakhaaliq الnaasa bikhuluqin xasan xusn اkhuluqa yani qeexitaankiisa markay culimadu sheegayaan aqwaal badan baa laga soo naqliyaa qowlka laakiin ugu shaamilsan waa qowlka sheekh ibn cuthaymiin uu ku sheegayay sharxiisa arbiciinka oo markaa macnihiisu uu noqonayo kafu اlأdaa wabadlu الnadaa wالصabru calى اlأdaa waطalaaqaة اlwajhi afarta arimood haddii lagaa helo akhlaaq wanaagsan baad la timid afarta arimood maxay yihiin arinkooda waxaa weeyaan kafu اlأdaa dadka inaadan dhibin dadka inaadan dhibin kafu اlأdaa inaan cidna dhib kaa sheegan ayib kafu اlأdaa wabadlu الnadaa macruufka inaad bixiso dadka waxaad ku dhaanto wuxuu doona ha ahaado hadduu yahay maal hadduu yahay kelmad wanaagsan inaad markaa bixiso ooda isku koobin adigu wabadlu nadaa waxtimaalu اlأdaa ama wالsabru calى اlأdaa dhibka kaa soo gaaraya dadka inaad u dulqaadato dadka qofka la dhaqmaya oo la nool dhibbaa ka soo gaaraya afi adinba leh inaad markaasi u dulqaadato oo u adkaysato dhibkaa kaa soo gaaraya dadka wasabru cala اladaa midda afaraad midda afaraad oo ah waطalaaqaة اlwajhi wejigaaga inaad furfurtid oo weji furfuran dadka markaa inaad ku qaabisho afartaa arrimood haddii lagaa helo yani akhlaaqdii wanaagsanayd waad la timid nebiguna calayhi الsalatu wasalaam wuxuu sheegay markaas watabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa inaad markaas dhoolla caddayso walaalkaa markaad la kulanto tabasumka iyo dhoolla caddayntaas sadaqay kuu tahay qof wax sadaqaysta baad la mid tahay watabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa nebiga yidhi calayhi الsalatu wasalaam marka afarta arrimood haddii la helo qofkii akhlaaqda wanaagsan waa la yimid qofkaasi akhlaaqda wanaagsan oo lala yimaadana yani fadli badan oo aad iyo aad u weyn ayuu nebigu noogu sheegay calayhi الsalatu wasalaam akhlaaqda wanaagsan yani waxaa lagu helaa abaalgud aad u weyn ayaa lagu helaa nebigu axaadiis fara badan ayuu marka inoogu tilmaamay waxaa ka mid a qowluhu calayhi الsalaatu wasalaam akmalu اlmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa dadka waxaa ugu dhammaystir badan oo ugu kaamilsan xagga iimaanka kuwa ugu akhlaaqda wanaagsan akmalu اlmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa qofba intuu qof ka akhlaaq wanaagsan yahay waa ka iimaan weyn yahay akmalu اlmu'miniina iimaana axsanuhum kadalika nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam ina اlmuؤmina layudriku bixusni khuluqihi darajaة الsaa'im اlqaa'im yani qofku darajaat الsaa'im اlqaa'im qofku wuxuu ku gaarayaa akhlaaq wanaagiisa heerka iyo meesha uu gaaro qofka maalintiina sooman habeenkiina salaad u taagan darajada qofka uu gaaro ama darajada qofkaasi la siiyey waxaad ku gaari karaysaa akhlaaqdada wanaagsan ayb ina almumina layudriku layudriku bixusni khuluqihi qofka muminka akhlaaq wanaagiisa wuxuu ku gaarayaa darajaati الsaa'imi اlqaa'imi qofka sooman maalintii habeenkiina tukanaya oo cibaadaysanaya meesha uu gaaro ayuu markaa qofkaas ku gaarayaa yani midaan maalintiina soomanayn habeenkiina aan taagnayn wuxuu ku gaarayaa midka habeenkiina taagan maalintiina sooman abaalgudka la siiyo akhlaaqda wanaagsan oo layiis ku gaaraya kadalika nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ma jiro wax miisaanka la saaro oo ka culus akhlaaq wanaagga wuxuu nebigu ohanaya ma min shayin yuudacu fi اlmiisaan ahqal min xusni اlkhuluq wax miisaanka qofka aakhare loo saaro oo ka culus akhlaaq wanaag ma jiro waa fadli aada u weyn waxaa nabiga la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam dadku badankiisu maxay jannada ku galaan markaasa nabig wuxu yhi alayhi الsalaatu wasalaam taqwa اllahi wa xusn اlkhuluq waxaa ugu badanoo jannada lagu galaa alla ka cabsi iyo akhlaaq wanaag waxaa la weydiiyey maxaa ugu badanoo naarta lagu galaa wuxuu nabigu yihi alajwafaan labada daldoloolah maxay yihiin alfamu wاlfarju wuxuu qofku naarta ku gelayaa afkiisa wuxuu ku kasbaday iyo xubinta taranka wuxuu ku kasbaday labadaas ayaa ugu badan wax naarta lagu galo waxa jannada lagu galana waxaa ugu badan markaasi alla kacabsi iyo akhlaaq wanaag waxaa ka mid a fadliga xusnukhuluqu uu leeyahay qofka ku sifaysan akhlaaqda wanaagsan wuxuu ka mid yahay dadka markaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo ugu dhow maalinta aakharo xagga majliska iyo fadhiga dadka ugu dhow uu ka mid yahay oo nebigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam alaa akhbirukum biaxabikum ilى اllah wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama war miyaanan miyaanan idiin sheegaynin kuwa ilaahay idinkugu jecel yahay anigana xagga fadhi ahaan iigu dhow yowma alqiyaama maalinta qiyaamo qaaluu balaa ya rasul rasul noo sheeg bay yidhaahdeen kuwa ilahay yani markaasi dadka ugu jecel yahay adigana xagga aakh- aakhare marka la tago kuugu dhow qaala axsanukum khuluqaa wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa kuwa idinkugu akhlaaqda wanaagsan weeyaan bal nebigu wuxuuba u ballan qaaday qofka akhlaaqdiisa wanaajiyaa oo akhlaaq wanaag la yimaadaa wuxuu markaasi nebigu u ballan qaaday guri janno ayuu u ballan qaaday wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam ana zaciimu bibeyti fi aclى اljanة liman xasuna khuluqu waxaan u ballan qaadayaa guri ku yaala jannada xaggeeda sare qofka akhlaaqdiisa wanaajiyaa marka fadli aad iyo aad u weyn baa ku soo arooray akhlaaqda markaasi la wanaajiyo akhlaaq wanaaggu laba midba waa noqonaya mid markaa muktasab ah oo qofku asagu uu kasbanayo iyo mid markaa jibili ah oo qofku marka ilaahay uu siinayo labadoo markaasi wuu noqdaa labada qayboodba wuu noqdaa mid markaa jibili ah oo qof markaa ilaahay uu siinayo iyo mid markaasi qofku u kasbanayo nin la yidhaahdo alashaj cabdilqays ayaa markaa nebiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam markaasa nebigu wuxuu ku yidhi waxaa kugu sugan laba sifo oo ilahay uu jecel yahay maxay yihiin waa xilmi iyo anaah waa dulqaad iyo markaasi kaadsiimo nin degan inaad tahay markaasaa nebigu wuxuu weydiiyey saxaabigaasa nebiga weydiinaya akhuluqayni takhallaqtu bihimaa am jibiliyun am jabalanii allaahu calayhima ma anaa yacni ka akhlaaq dhigtay bimacnaa ma anaa kasbaday mise ilaah baa igu beeray oo igu abuuray markaasaa nebigu wuxuu yihi alayhi الsalatu wasalaam bal jabalaka allahu calayhima ilah baa kugu beeray oo kugu tallaalay qaala alxamdu lilaah اladي jabalanii calى maa yuxib ilah baa ku mahadsan mahadoo dhan alla u sugnaatay allaha markaa igu beeray oo igu tallaalay waxa uu jecel yahay marka marka waxaa ka muuqanaysa in akhlaaq wanaaggu yani waxa weeyaan midna uu yahay jibili oo qofka ilaahay uu ku markaasi siinayo midna uu yahay muktasab oo markaa qofkii isagu uu kasban karo asbaabta lagu kasban karo waxaa ka mid ah oo qofka akhlaaq wanaagga ku kasban karo in markaasi nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu ku daydo siiradii si uu barto qaabka ula dhaqmi jiray dadka yani inuu siiradiisi barto kadibna dariiqadiisii uu raaco qaab dhaqankiisii uu raaco qaabku nabigu dhaqmi jiray maca rabbi maca nafsi maca annaas maca hayri inuu markaasi markuu barto kadib inuu markaa kaga daydo oo uu ku raaco waa kayfiyada markaasi qof ku kasban karo nabigu alayhi الsalatu slam akhlaaq wanaagsan buu ku sifaysnaa allahna ku ammaanay wainaka la calىa khuluqin cadiim qof kastoo siiradiisii bartaa oo dariiqiisii raaca laa shaka markaasi inuu ka kasbanayo haddii dhab ay ka tahay inuu nabiga kaga daydo inuu akhlaaq wanaag ka kasbanayo laa shaka ayib allana qur'anka wuxuu inoogu sheegay nebi maxamed inay inoogu sugan tahay kudaysho wanaagsan laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswat xasana waxaa ka mid ah dadka markaasi wan wanaagsan oo akhyaartaa oo ah markaa ahlu taqwada inuu qofku la saaxiibo oo markaasi iyaga laftooda ku daydo oo saaxiib uu ka dhigto si marka akhlaaqda wanaagsan uu oga daydo kaga daydo nabiguna wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam almaru calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil yani qofku waxay isku diin yihiin saaxiibkiis ha eego cidda markaa saaxiib uu ka dhiganayo marka cumuuman xadiidku waa xadiid cadiim ah oo markaasi macaanidaas waaweyn tilmaamaya oo ay tahay markaasi inaan dhaqan markaa u bedelno oo laisku dayo waxa wey qofkii inuu inta uu ku dadaali karo uu ku dadaalo inuu alla kacabsiga ku dadaalo meel kastoo uu ku sugan yahay mar kastoo xumaan ay ka dhacdana waxa way markaas isku dayo marka inuu la yimaado towbadii iyo istikfaartii iyo acmaashii wan wanaagsanayd dadka markaasna uu kula dhaqmo akhlaaq wanaagsan dhammaan asagoo markaasi mar kasta xusuusanaya abaalgudka ilaahay agti uu kaga helayo iyo fadliga weyn oo markaasi loo ballan qaaday waa arrin markaasi muhim ah intaasaan kusoo koobaynaa ilaa hunaa wallahu subxaanaه wa tacaala aclى w aclam